ciidamada booliiska gobolka bari ayaa waxa ay soo qabteen saddex nin oo mid ka mid ah oo u dhashay dalka yemen kuwaas oo boolisku ay sheegeen inay ka mid ahaayeen kooxo dhallinyarada tahriibiya waxaa kaloo booliisku ay gacanta ku soo dhigeen sagaal dhallinyaro ah oo loo diyaariyey in la tahriibiyo taliyaha saldhigga dekedda magaalada boosaaso gaashaanla sare maxamed cali xaashi ayaa ka warbixiyey sida ay ciidamadu u fuliyeen howlgalka lagu soo qaqabtay dadka tahriibaya iyo kuwa wax tahriibinaya sidaad ogtihiin dadka uga aktifsan bay dadkaani isticmaalaan obarashanada fulinaya nin ka mid ah ragga ugu muhiimsan oo halkan halbulaha u ahaa oo wax ka abaabuli jiray dhallinyarada bixideeda qaybo horena ka qaatay cabdicasiis axmed maxamuud cali la yidhaahdo dhutur lagu nynaaso ninkaas gacanta haddaanu ku dhignay waxaa kaloo isla wakhtigaa qabanay nin kaleoo yemaniya iyo nin soomaaliya oo turjumaan u ah si fiican waxaa noola shaqeeya marka ninka layada cabdicasiis oo gacan naga siiyey sidaad og tihiin kiis hadduu dhaco oo la qabto qofka kiiskaa ku lugta leh labuu mid noqdaa inuu difaac galo oo isdifaaco iyo inuu hay-adaha sharciga iyo buliiska uu u fududeeyo shaqadii oo gacan ku siiyo qiraalna ka noqdo wixii dhacay markaasna uu gacan ka siiyo arrintaas marka waxay noo fududaysay inaannu xog dheeraada helno inaannu dad dheeraada qabanno inaannu ogaanno guryahay ku urursanaayeen dhallinyaradu inaannu ogaanno sifayaashii ay u bixi jireen waxaasoo dhan markaannu hellay baannu guusha tan gaaray alxamdulilaah waxaan jecelnahay markaa hawshaas haddii ilaahay idmo iyadoo sii socon doonta inaannu ka afjari doonno degaankayaga in dadku ay u soo aadaan wadda inay ka dhigtaan taliyaha saldhigga dekedda magaalada boosaaso ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan silsilado isku xiran oo wakiillo ku leh dhammaan gobollada soomaaliya iyo waddamo ka baxsan waxa uu kaloo intaa ku daray in booliisku ay ku daba jiraan shakhsiyaad kale oo lagu eedaynayo inay arrimahan ku shaqaystaan
marka arrintaani waxay ahayd arrin dheer oo soodaan yeman muqdisho silsilad saa isugu xiran oo meel walba cid la geeyey waxaan markaa ognahay yacni shakhsiyaad mid iyo laba saddex ah oo hadda aanaan weli gacanta ku dhigin waa ognahay laakiin waxaan ku rajo weynaa ilahna ka rajaynaha saacadaha soo socda inaannu gacanta ku dhigno dadkii waaridiinta ahaa oo dadkan dhalayna way nala soo xiriireen way noo yimaadeen qaybtood qaybi buuholday ka timi caruuratan qaybi waxay ka yimaadeen meesha leed qardho qaybi waxay ka yimaadeen sheerbi qaybi waxay ka yimaadeen gaalkacyo qaybi waxa laga abaabulay boosaaso dadkaas marka in badan oo hadda abaabulanna xogteeda waa haynaa oo aan jecelnahay inaannu dib uga hortagno kiiskaa intuusan dhicin oo dadkaa dadkii dhalay aan u celinno haddii rabbi idmo arrintaasi obereshinkaasi sidaasuu ku bilowday sidaasuuna hawshihiisu hadda ay maraysa taliyaha qaybta booliiska gobolka bari korneyl cabdixakiin yuusuf xuseen ayaa sheegay in dhallinyaradu marka ay waddankooda ka baxaan loo isticmaali karo wax walba waxa uu waalidiinta iyo dadweynahaba ka codsaday waxaana uu waalidiinta ka codsaday in xilli hore ay soo wargeliyaan booliiska annaga daacish iyo tahriibta iyo qoladan gafaha la yidhahda waa isugu kaaya mid haddii qofku waddankiisii ka tago wax istikhyaara ama joysa ma leh wixii la doonaa laga dhigi karaa laakiin waalidka ayagu intay qaataan ilmahoodii meelay ku sheegaan waayey ayagu inta raadiyaasha tagale saxaafadda u tagale waxaa loo kaxeeyey ciyaalkayga daacish waxaa la rabaa marka hore inay ilaaliyaan oo ilmahooda ka warqabaan oo marka ugu horraysa intay soo fahmaan islamarkiiba riboot ka keenaan marka ugu horraysa laakiin ilmuhu markuu wiig maqan yahay haddii la yidhahdo meeluu jiro oo xuduudkaba ka baxay horta waxa weye waalidka waxaan rabnaa iyo wada shaqayn inaan ka yeelanno iyo hay-adaha ammaanka waxaan kaloo rabnaa inaannu maanta halkan ku soo afjarno magacii la oran jiray gefaha ciyaalkayagii iyo dhallinyaradayadii iyo mustaqbalkayagii iyo dalkayagii ee dhallinyaradiisii guraya inaannu soo afjarnaan rabnaa haddana waa dhegaysanayseen guruubkii ugu horreeyey kuwo kalena waa inii hareen oo inii warrami doona oo ajanabi iyo soomaaliba leh guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado ayaa sheegay inay xarig mutaysan doonaan waalidiinta tahriibta ka qayb qaata isagoo waalidiinta ku dhiirigeliyey inay booliska gacan siiyaan si toosana ay xogta ugu soo gudbiyaan waxaa kaloo uu guddoomiyuhu sheegay in maxkamad la horgeyn doono dhammaan dadka ay soo qabteen dadka dhoofka ku taxalluqay oo raba inay caruurtooda ama dhoof u waday oo muxuu sistamkaa khaldan u waday waxaan u sheegaynaa maca waalidka waa qabanaynaa marag waalidkaanu ilmihiisa ka adkaan dee waxa weeye ma aha in dowladdu ilmihiisa ilmo walba gaar uma ilaalin karto daan ay nagala shaqayn oo nala baalkeen imminka sagaal baa halka ku xiran sagaalka muxuu ahayday sharciga in la mariyo weeye waayo waalidku waa nugu baalkeeyeen waxay yidhaahdeen muxuu ahayday magafaa loo dowladdu waxba kama qaban waxbaanu ka qabannay markaan wax ka qabanno sharciga keennona qofka waalidka ayuu markaa dhan kale istaagin oo odhan ilmaana ka xiran waaba ogol yihiin inay baddaa madoobay ku sii daayaan hadday gacanta dowladdana hadhow ka qayliyaan waa dhib kale maalin dambe kama hadli doono dadka aanu hayno marka cabdicasiis laga reebo sharcigaan muxuu ahayday horgeynaynaa wixii ay sharciga ka mutaystaan waayo dad naftood iyo jiil socday oo dhan bay muxuu ahayday baabi'iyeen sharcigaanu horgeynaynaa wixii ay ka mutaystaan bay leeyihiin cabdicasiis maxamuud cali ayaa qirtay inuu ka mid ahaa ragga fududeeya tahriibta dhallinyarada waxaana uu v o a uga warramay sida ay isugu xiran yihiin dadka ku shaqaysta tahriibinta dhallinyarada halakanna hadeer waxaa ila jooga laba qof oo igala shaqey jiray arintan ninkan carabkaah la yidhaahdo maxamed oo markii hore aanu isla shaqey jirnay kadibna duruufo awgeed annagana dhex maray aanu shaqadii u kala tagnay isna gaarkiisa shaqada uu ka watay uu ilamaa boosaaso ilamaa sudaan isagu toos dadka u geeyo maxamed wuxuu wataa doon doon aduu waxay qaadaa dhowr boqol qaadii wataa faybara halakan markii dadka laga kaxayo yeman la geeyey waxaa lagu wareejinayaa nin soomaaliya oo mukhalas ah suudaanna waxaa u jooga nin mukhalas oo mugafe damiin u ah oo cabdalla la yidhaahdo waa soomaali weeye liibiyana waxaa jooga soomaaliya waaweyn iyaguna kala shaqeeya arrintaa dhaqaale qofka halakan waxaa laga qaaday jiray boqol iyo konton ilamaa yeman ilamaa suudaan liibiyana wuxuu isku tegi jiray kharash la-aan kharashkiisana waa loo qabi jiray hadhow baana lagu soo dalici jiray lacag dhan afar kun iyo afar boqol
cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan oo ka mid ahaa dhallinyaradii laga soo qabtay doonida dusheeda ayaa ka warramay halka uu ku socday ramaan maxamuud cabdiraxmaan waxaan jiraa lixi toban aniga waxaa laga soo qabtay badda waxaan ku jeeday yaman waxaan saarnaa laash baan saarnaa ani inta yaman lacag go-an baa laga qaaday laakiin suudaan aniga boqol doolar waa gartay suudaanna suudaan waxaa la yidhi shan boqol oo doolar baa lagu geynayaa lacagta ma haysata marka anu lacagta ma ma haysata waxaa sidhi boqolka halkan ka qaado halkan ama taga dadkaaga soo waco iskuulka weli waa wadaa waxaa hay foowan ninkan u dhashay dalka yemen ee ahaa wakiilka doonta ayaa iska fogeeyey inuu wax luga ku lahaa dadka la tahriibinayo waxa uu sheegay inuu yahay nin ku shaqaysta mihnadda kalluumaysiga magaalada boosaasana uu ku sugnaa muddo laba bilood ah قريب محمد غريب كذا بلا شليت ولا يحزنون كله تلفيق في تلفيق اذا شليت يعني كذا عندي اسباقيه فاهم لك ثانيتها معيك ومع صنبوك معي معدات انا كذا طبعا حاتمي حاله جد للسمك وفندق سالنا كيف شليت؟ انا اجاني واحد هو اللي ورطني انا لي شهرين يا اخي جلست انا وانا وكيل معايا mas-uuliyiinta laamaha ammaanka gobolka bari ayaa sheegay in dhammaan maxkamad la horgeyn doono dadka la soo qaqabtay iyadoo qaar ka mid ah dadkani ay qirteen dembiga loo haysto halka kuwa kalena ay iska fogeeyeen dembiga loo haysto faadme yaasin jaamac v o a boosaaso